الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك الله في علمه su-aasha ugu horeysa aynu ku bilaabaynaa waxay tahay waxa weysaa ilkani miyuu jiraa dikri rasuulka sala allahu calayhi wa alihi wasaxbi wasalam ka sugan oo la akrinaayo qiyaamu leylka marka laga baxo ama salaada taraawiixda marka laga baxo
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala alih wasaxbih waslama tasliima kaiira waxaa ka sugnaaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu odhan jiray marka witriga uu dhammeeyo subxaana maliki اlquduus rabbi اlmalaa'ikati wاlruux waxaa xumaan oo dhan ka masa ka nasahan oo ka fog wanaag oo dhanna ku sifaysan allah subxaana watacaala boqorka almaalik ah ee xumaan oo dhami aanay sifo iyo ficil aanay u ahayn ee rabbiga u ah subxaana maliki quduus rabbi lmalaaikati waruux malaaigta rabbi u ah malaku jibriilna rabbi u ah ammaan bay ilaahay u tahay inuu yahay rabu lmalaaika wa rabu malik maliki jibriil nabigu calayhi salaatu wasalaam marka u dambeysana yarfacu biha sawtahu kor buu markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam u qaadi jiray markaa dikrigaasi ayaa nabiga calayhi salatu wasalaam ka soo arooray oo salaatu lwitri dabadeed loo odhanaya subxaana maliki اlquduus rabi اlmalaaikati wاlruux wallahu aclam
jazaaka allahu khayran wbaarak allahu fiik su-aashana qofti maraa soo qortay waxay tihi bil ramadaan ayaan ahaa umur oo aanan soomin fidyadii laygu lahaana waan heli kari waayey markaa maxaa samaynayaa
ruuxa dumarka hadday umusho maalmaha markaa nifaaska awgii ay u afurtay oo waajib ku ah inay afurtana maalmaha iyaga way qallaynaysaa laakiin iyadoo daahir ah oo dhiiggii nifaaska ka daahir garowday haddii ay u afurtay inay nafteeda u baqatay ama ilmaheeda ay u baqatay fidya ayaa waajib ku ah qallana waajib kuma ah waana sida cabdullaahi ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyo ay fatwoon jireen waana sida dumarka u fudud waayo in badan bay su-aasha ay soo noqnoqotaa waxaana had iyo jeraale ay leeyihiin gabadhii marna waa xaamil say u badan tahay marna waa umul wakti markaa ay qallaysaaba inaanu soo marin bay u badan tahay qallihiina culays inuu ku noqdo ayaa dhici karta marka mar haddii daliil aanu jirin qalle si gaara u waajibinaya waxaa masalada ku soo arooray ee la hayo waxa u sarreeyaana ay tahay fataawada saxaabada saxaabada fataawada ka soo aroortay waa taas in fidyowna ay bixinayso qalle aan lagu lahayn fidyaduna waxay ka mid tahay waajibaadka aan wakti gaar aan lahayn alwaajibaat gayru lmuaqata waajibaadka aan wakti gaara aan lahayn marka haddaanad awoodin rabadaantaa dhexdeeda ama marka ay baxdo marka aad awoodda ayuunbaad bixin doontaa waa waajibun hayru muaqat oo ma laha wakti go-an oo haddii laga dibdhigo lagu dambaabaya ma lahaa fidyad wallahu aclam
jazaaka allahu khayran wbaarak allahu fiik su-aashana saayibkani waxa uhi qofka haddii uu garan waayo intii lagu lahaa soonka oo ay tiradii ka khaldanto muxuu yeelayaa
qofka muslimka ahi cibaadaadka iyo xuquuqda ilaahay waa inuu iska saaro xil weyn oo haddii maalmo lagu yeeshay cudurdaar awgii waa furay xanuun ama safar ama maaha inuu ilow u bandhigo hadduu isleeyahy waad ilaabi doontaa xataa waa inuu meel ku qorto qofka oo deyntii bani aadamka ayaa layna yidhi qora si aan loo ilaabin oo hadhow toole muran aanay u gelin ya ayuha aladiina aamanuu ida tadaayantum bideyni ilaa ajli musaman faktubuu marka macnaheedu waa si aanu xaqaasi u lumin marka xaqa ilaahay baa subxana watacaala u mudan in la ilaaliyo lumitaanka iyo ilowga laga ilaaliyo haddii ay markaa dhacdo qofku uu xusuusan waayo maalmii lagu lahaa liyusadid waliyuqaarib hadha dhoweeyo ha dadaalo un oo inta ugu badana uu isleeyahay maalmo qallahooda kugu waajibay bay ahaayeen ha qalleeyo wallahu aclam
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك su-aashana saaxiibkeed waxaa weyy haddii ninku uu xaaskiisa u galmoodo maalin ramadaan xaaskii wax kafaaraana lagu leeyahay
arrintaasi waxay ka mid tahay arrimaha xaaraanta ka ah dadka soomku uu ku waajibay waana arrin markaa halaag keenaya oo ninkii arrinkaasi uu ka dhacay waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulka u yimi isagoo aada u argagaxsan oo le halagtu halagtu waan halaagsamay waan halaagsamay waan halaagsamay nebigu wuxuu ku yihi maa halagak maxaa ku halaagay qaala waqactu calaa ahli fii nahaari ramadaan maalin ramadaan baa markaa galmaa iga dhacday rasuulku mu odhan maad halaagsamin wuu qiray arrinkaas inuu yahay halaagsan macnaa waa dembi weyn oo addoonku inuu halaagsamo sababu noqonaya waxaana arrinka noocaasi laga waajibiyey kafaaro muqallabaa aada iyo aada u adag nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkaas uu sheegay in kafaaradaasi lagu leeyahay gabadhi iyada ma soo hadal qaadin waayo gabadhii gabadhi iyadu may imano arrinkaa may qiran qofkuna haddaanu isagu imanoo dembiga aanu qiran in la baadhbaadho oo la dabagalo oo la xuuraamo ama la basaaso shareecadu mid ay bannaysay maaha shareecadu waxay ku dhisan tahay asturitaan wixii bannaanka yimaado mooyaane wixii kale in la asturo walihaada bay culimmadu isku khilaafeen gabadhu iyadu haddii aanay khasbanayn oo iyada lafteedu arrinkaa ay la ogolayd miduu soom ku waajiben ay ahayd miyaa iyadana kafaarada lagu yeelanaya culimada qaar waxay leyihin me lagu yeelan ma iyagoo xadiidka daliishanayo waxay leyihin nebigu gabadhii kafaaraha bixisa ma odhan laakiin sida saxdii waxay tahay kafaaradii waa lagu yeelanaya waayo dembiga ninku uu sameeyey ee kafaarada waajibiyey bay iyaduna samaysay washariicatu laa tufariqu bayna almutamaahilaat shareecadu arrimaha isku midkaa ma kala geyso oo axkaam kala duwan uma yeesho waxaa qura meesha ku jira jawaab u baahani waxa weeye nebigu calayhi salatu salaam gabadha muxuu uga aamusay wuxuu uga aamusay si aynu sheegnay iyadu iyadoo qiraala may iman in la basaaso oo la dabagalana mid ay shareecadu marka horeba waajibinaysa maaha waxaanay la mid tahay un dhacdadani dhacdooyinkii zinada ee dadkii zinada qirtay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadkii uu ku oogay kuwii kale ay la sinaysteen rasuulku mu odhan maya iyagiina alla keeno hala baadi doono waa iyagu iyagoo qirsan may iman uu ka aamusun rasuulku maacis soo gabadh kamuu sinaysan isagaa qirtay waa la rajmiyey isaga gabadhiina lama soo hadalqaadin waa laga aamusa miyaa loo daliishan karaa xadiidka nin iyo gabadhi hadday sinaystaan inuu xadku ninka un ku waajibiyo gabadha aan waajib ku ahay jawaabtu waa maya xadiidka kafaaraduna waa lamid un gabadhii qaamidiyada ahayd ee iyaduna faaxishada qiratay iyadu buu nebigu xaday ninkii hala doono muu odhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii la ysku qabsaday ee muran uu yimi ayuunbuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi gabadhii hala doono oo nin nin xoole u raaci jiray markuu ka sinaystay xaaskiisii ee dabeetana dadka qaarkood ay u fatwoodeen fatwo khaldan ee ay yidhaahdeen gabadhana waa la jeedalinayaa ninkana waxaa laga rabaa addoon iyo boqol neef oo adhiya nebigu calayhi salaatu salaam wuxuu tilmaamay fatwadaasi inay khalad tahay oo ninkana la jeedalinayo gabadhiina maadaama arrin la ysku haysto oo xoolo lagu kala qaatayba ay tahay cid buu u diray oo wuxuu yidhi waqdu yaa unays ila mra'ati hada fain ictarafat farjumha saxaabi unays la odhan jiray buu diro uu yidhi ninkan xaaskiisa ku kala ninkani ninkan is haystaan oo ninkii zinaystay aabbihii iyo ninkii gabadha qabay baa ishaystay hadday qirato markaa zinada rajmi buui marka sida saxdii waxay tahay ninka iyo gabadha kulan uu dhex maro fii nahaari ramadaan maalin ramadaan iyadoo soom uu ku waajibay waxa waajib ku ah labadoodaba kafaaro sida gaba ninka ay waajib ugu tahay bay gabadhana waajib kafaarada ugu tahay wallahu aclam
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك su-aashana saaxiibkani waxa weyy waa qofkuna waxay tiri maadaama bishii ramadaan lagu jiro oo shahrul qur-aan lagu jiro anigoo daahir ahayn moobeylka ma ka akriyi karaa qur-aanka musxafka moobeylka ku jira
kitaabka qur-aankaa qof aan daa'ir ahayn inuu taabto looma ogola ilah baa hi laa yamasu ila almutahharuun markuu lawxulmaxfuuda ku yaallo qur-aanku iyo markuu musxafka ku yaalana waa isku mid nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi saa xadiidka camr ibnu xasm ku sugan wawarada kadalika min xadiidi cabdillahi bni cumar wa min xadiidi gayrihi wahuwa bimajmuuci turuqihi saxiix waa xadiid markaa saanidiisa laysu geeyo sugan laa yamasana alqur'aana ilaa daahirun qof daahira mooyaane qof kale qur-aanka yaanu taaban daahirna halkan loogama jeedo mu'min ee magaca muumin baa ka wanaagsan oo ka sharaf badan magaca daahir daahir waxaa looga jeedaa ahaaratu min alxadath alakbar walasqar ahaaratu min annajaasa inuu qofku daahir ka yahay wixii meedhasho waajibinayay wixii weyse waajibinayay iyo najaaso qofka musxafka taabanaya inuu daahir uu ka yahay saxaabada rasuulkuna saasay adiladaa ka fahmeen oo iyagoo kitaabka qur-aanka gacanta ku haya hadday weyse jabaan waa dhigi jireen cidda haysana waxay amri jireen inay dhigaan oo ay soo weyse qaataan qur-aanka markaa moobilka ku qoran haddii uu yahay mid muuqda oo shaashada moobilka yaalla culimadu way isku khilaafeen miyuu leeyahay xukumkii musxafka mise xukumkii musxafka ma laha ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin ma laha waayo haddii la jabiyo qur-aan meeshaa ku qoran oo loogu tegayaa ma jirto ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin marka la jabiyaha kaba baaba-abe hadda mar hadduu ka muuqdo qur-aanki suuradii qur-aanku meesha ay ku taallo oo in la akhristana meeshaasi loogu qoray iyo in laga barta iyo xukumkii musxafka ayuu yeelanaya wallahu aclam saasaana daahira moodaa inay xoog badan tahay walihaada moobilka qur-aanka ku duuban ee muuqda ee shaashada yaalla kii musxafka ku yaalla umuu la mid yahay qof aan daahir hayne ama rag ha noqdo ama dumar ha noqde ma taaban karo wallahu aclam
jasaak allahu khayran wabaarak allahu fiik saa-iilkan ina su-aashan waxau leeyahay waa maxay xukunka ay leedahay in la joogteeyo afarta ragcadood ee taraawiixda ama qiyaamu leylka marka la tukado kadib in wacdi la joogteeyo xukunkeedu waa maxay
in la joogteeyaa wacdigaasi taraawiixda la dhex gelinayo wax fiican maaha waayo waxay u qaadanayaan dadku inuu wacdigaasi qeyb salaadan ka mida yahay oa taabi uu yahay taabicu lihadi salaa mid salaadan raacsan arrinka looga baqaayo inuu bidco dhalo oo sababu u noqdana in laga hortaga ayaa waajiba qawaacidda shareecada waxaa ka mida sadu daraa'ic almufdiya ila almafaasid wadooyinkiiyo arrimaha mafsadaya waxaan fiicnayn dadka gaadhsiin kara in laga hortago aimaduna raxmat ullaahi calayhim sidaasi waa yeeli jireen oo waxa ay isleeyihiin dadku waajib bay u qaadan doonaan waa ka tegi jireen waxyaabaha isleeyihiin dadku waxay u qaadan doonaan sunna laazima sunno markaa joogtaana ama meesha inuu sunno yahay bay u qaadan doonaanna way iska dan jireen tanina waabay dhacdayba inay dadka qaarkood hadda u qaateen markii wadaadadu ay joogteeyeen ama qaarkood ay joogteeyeen wacdi salaada taraawiixda la dhex gelinaayo inay sunno tahay in halkaa dadka la wacdiyo oo si gaara wax u soo aroore ay tahay oo ay ka mid tahayba sunnayaasha salaada majaalis horena waan ka sheegay anigaabay soo martayba sanad hore ayaan masaajid ku tukanay aniga iyo laba sheekh oo kale salaadii taraawiixda habeenkii u horreeyey ninkii masaajidka muadinka ka ahaa ilaahay khayr ha siiye nin khayr jecela laakiin aan ahayn qof daalib cilmi oo diinta dhigtay ayaa markii afar ragcadood la tukaday baa wuxuu nagu yidhi culimad intii sunno ahayd maydaan jeedin ahayn markaasaanu ku nidhi sunno ma aha oo si gaara sunno uma aha marka afar ragcadood la tukado in wacdi la jeediyo wax salaadan raacsan oo nebigu raacin jiray calayhi salatu salaam saxaabadu raacin jireenna maaha waa wakti waktiyada kale lamida un haddii wax la wacdiyena waktiyada kale wacdiga la wacdiyunbuu lamidi haddii la yska daayena saas oo kale marka wuxuu nagu ihi kelmad aada u qiimo badan kelmadaasi oo tilmaamaysa arrinkai aan sheegay oo ah in dadka qaarkood ay u qaateen sunne in afar ragcadood marka la tukado wacdi la dhex geliyo wuxuu nagu ihi maxaanu ka garanaa annagu waxaanu aragnay in culimadoo marka afar la tukado dadka wacdiya deetana waxaan u qaadanay inay inuu wacdigu halkan si gaara sunno u yahay oo salaadan waxa weeyaan uu raacsan yahay walihaada waxaan leeyahay xataa haddii ay dhacdeen mararka qaarkood wax la wacdiyo yaan la joogtaynin wacdigaa salaad taraawiixda waxba in la dhex gelinaayo waxaana fiican waktigaa in loo daayo dikriga ilaahay iyo ducada iyo iyo cibaadadaasi oo wacdiga waktiyada kale loo yeelo wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wabaaraka allahu fiik saa-iilkanina waxa uhi waa maxay xukunka ay leedahay in la daawado musasabada laga matelay saxaabada nebiga sala allahu calayhi wasalam
waa qof been daawanayo o been dhegaysanaya sidiisaba tamhiilku ama matalaadu waa been qofkii magaciisii magaca rahay buu sheeganayaa ama lagu sheegayaa waxaanu ahayn buu sheeganayaa gabadh aanu qabin buu xabiib idaaha iyaduna xabiib idaa haysa soo xasmaydaan arag edabdarada noocaas qof aanu dhalin buu aabba ku leeyahy kana midaan dhalin buu aabbada hayaa waa kadib been weeyaan nabiguna alayhi salaatu wasalaam wuxu uhi maa uxibu an yakuuna lii kada wakada fawaxaaki insaana ma jecli in waxaa iyo waxaa laysi bimacnaa wax weyn oo caqof aan cajilo matalaaduna waa dhaqan asalahaan ka soo jeeda kufaartii waxa weeyaan yunaan ama greega meesha lahaa deganaa oo dhinacaana tashabu bilkufaar baa kaga jira gaala isu ekaysiin haddii markaa saxaabadii baa la matalaya la idhaana arrintu waa kasii darantay oo kuwan le saxaabadaanu matelaynaa waa dad juhaal oo saxaabada taariikhdoodii iyo siiradoodii iyo maxaa ka sugnaadiyo maxaa aan ka sugnaan war baanu haynin waxaanay saxaabaduba odhan bay ka dhigay inay saxaabadu yidhaahdeen waxaanay saxaabadu samayn ayay saxaabadii u tiirinayaan ee ugu abtirinayaan dad waxa weeyaan garh xiirxiiran oo garhkooda muldhiyey baa saxaabo sheeganaya dumar qaaqaawan qaarkood saraawiil xidhan yihiin ama hadday doonaan madax qaawan oo timahoodu ay muuqdaan ayaa saxaabo lagu sheegaya dhinac kale tadliil baa ku jira iyo lugoyn ubadkii muslimiinta la lugoynayo annagu berigaanu yaryarayn waxaan u haysanay saxaabada laftooda inay yihiin kuwan saxaabada matalaya iminkana dadka yaryar saasunbay u qaadanayaan waxaa dhacaysa markaa dee in saxaabadii dhaqamo iyo akhlaaqo aan wanaagsanayn iyo camalo aan fiicnayn inay samayn jireen loo qaato waanay dhacday in carruurta qaarkood mid fanaano marna saxaabada jila marna heesa ay yidhaahdeen bal abubakr baa heesaya baleega subxaan allah melka dhacwan meel abubakar ku intaas marka waxaa in la daawado waxna laga faa'iidi maayo haddaad doonayso taariikhdii saxaabada culimada ka warramaysa dhegayso kutubta ka akriso cilmi ahaan u qaado iyo cibro ahaanba dhaqankoodii akhlaaqdoodii dhabta ahaydna ku dayo waxaa dhegaysigiisa iyo daawashadiisa wakti ha iskaga luminin wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik saa'iilkanina waxa uhi waxaan joogaa waddanka uganda meesha aad joogana ma jirto markas ama madarasad qur-aanka laga barto waxaanan aada u jeclahay inaan qur-aanka barto akriskiisa iyo xifdigiisaba maxaad igula talin lahay
awala waxaan kugu ducaynaynaa ilaahay subxana wa tacaala qur-aanka barashadiisa iyo xifdigiisa inuu ku waafajiyo kuuna fududeeyo jacaylkaagaana ilaahay subxana wa tacaala aad jeceshay qur-aanka inaad barato ilahay uu ku hirgeliyo haddaanad helin macalimiin qur-aanka kuu dhiga oo meel kula jooga maanta alxamdu lilah way fududahay sida qur-aanka loo barta online baad ku baran kartaa ama bariiqa mubaashara mubaashira macallin waddan kala jooga ayaa kuu dhigi kara qur-aankii waxaad ka baran kartaa waxa weyaan xalaqaadka tacliim alqur'aan ee ka socda fadaa'iyaadka ama telefishinada qaarkood waxaad ka baran kartaa waxa weeyaan qur-aanka duuban inaad soo qaadato iyo kitaabka qur-aanka labadaasi aada isla eegato marka ilaahay baa subxana wa tacaala maanta fududeeyey xataa qofkii aan macallin haysanin sida qur-aanka u baran karo inaad ilaahay tala saarato o aada dadaasho ayuunbaa kula gudboon wa acaanaka allahu calaa dalika wallahu aclam
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك su-aasha masaa'ilkan waxa uhi miyay sugan tahay in sheekh moxamed ibn cabdiwahaab raximahullah uu la dagaalamay dowladdii cuhmaaniyiinta haddii ay sugan tahay miyaanay arrintaasi noqonaynin khuruuj iyo bixitaan lagu baxay xukaamtii muslimiinta
nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nin xaakimo oo muslima inkastoo uu gaadhsiisan yahay dulmigiisa iyo fisqigiisa iyo dembiyadiisu in lala dagaalamo uu diiday tobanaan xadiid ayaanu nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinka noocaasiya uu ku diiday oo badankooda ama in badanoo ka mida imaamu muslim uu ku wariyey saxiixiisa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ummadda xaakimka noocaasi uu u talinayana muu amrin inay ku mudaharaadaan iyo inay amar diiddo ku sameeyaan iyo inay sameeyaan waxaa maanta loo yaqaano thawraadka ama ictisaamaadka kacdoonno iyo meelaha in la fadhiisto la yidhaahdo waxa aanu doonayno ilaa la fuliyo ka kici mayno in lala dagaalamana saynu sheegnay waaba diidayba wuxuu nebigu amray bisabri calaa jawri laa'ima in la sabro qaaran xataa inay wax xukumaan xaq aanu lahayn hadday ummadda madax u noqdaan rasuulku ku sabra buu hi uusiikum bitaqwa اllahi wاsamci wاطaaca wain taamara calaykum cabdu xabashi waxaan idin amrayaa inaad ilaahay ka baqataan madaxda muslimiinta idin taliya inaad maqashaan oo wanaagga aad ku adeecdaan walow haba noqdo addoon xabashia laa yajuus addoon xabashi inuu ummadda islaamka khaliifo u noqdo hama banaana waayo laysa min quraysh nebiguna wuxu yhi alaimatu min quraysh wa fii xaalat alikhtiyaar oo markay ummaddu taladeeda u door leedahay addoon hadduu doonayo quraysh ba ha noqdee inuu ummadda madax u noqdaana ma banaana laakiin markuu xukunkii qabsaday ee taladii isaga gacantaay u gashay ee awooddii isagu uu haysto nebigu muu odhan kani xaq uma lehee ka tuura muxuu uhi nebigu calayh isalaatu wasalaam wain ta'amana calaykum cabdun xabashi ay maqla oo adeeca ay fi lmacruuf addoon xabashii baa haydin taliya rasuulku wuxuu sheegay dadka qaarkood baa dadka lugooya oo yidhaahda axaadiistaasi madaxda ay ka hadlaysa waa madaxdii wanaagsanayd waxaan leenahay laa wa alfa laa maya sidaa maaha madax wanaagsan ka hadli mayso madaxda xun ayay axaadiistaasi ka hadlaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi sayakuunu calaykum umaraa quluubuhum quluubu shayaaiin fii juhmaani insi kuwaasaa wanaagsan madax baa idin talin doonta qalbigoodu uu yahay xagga khayr la-aanta iyo shar jacaylka qalbi shaydaan oo jir bani aadam la dhex geliya xagga suurada waa bani aadam laakiin xagga qalbiga siduu khayrka uga fogaya shaydaan oo kale wey kaasaa madax wanaagsan xadiidkaasi uu ka hadlayo nabigu alay saxaabadu waxay nabiga ku idhaahdeen famaada taamuruna ya rasuul rasuul kale maxaad na amraysa maray kuwaas noo taliyaana madax noo noqdaan qaala calayhi salaatu wasalaam ismacuu wa atiicuu rawaahu muslim maqla oo adeeca ay fi lmacruuf wax munkaroo shareecada khilaafsan cidna laga maqlo cidna lagu adeeci mayo qofka muslimka ahi maaha inuu ku shaqeeyo caadifad iyo xamaasad aan la eegahayn natiijada iyo mustaqbalka wixii hore tegee taariikhda soo maran aan lagu cibro qaadanahay qofka muslimkaah waa inuu noqdo qof caqli badan oo arrimaha miisaan saxa saaraya eegayana wax kastoo uu odhanayo tallaabo kastoo uu qaadayo maxaa ka dhalanaya talo isweydii madaxdan xun ee nebigu xumaantooda uu sheegayo muxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u leeyahay hala dagaalamina sabra xataa hadday idin laayaan hadday dhabarka idinka garaacaan hadday xoolihiina qaataan hadday xaqiinii duudsiyaan is'alu llaha aladii lakum addu xaqa aladii calaykum wasalu llaha aladii lakum xaqa idinku leyn idinku guda kiina idinkaga maqana ilahay weydiista limaada ma wanaagay leeyihin awgeed baa laa maslaxadda ummaddaa ku jirta inay madax lahaadaan ummaddu haba xumaadaanbe ummaddu inay bilaa madax soo istaagaanna waa mafsado waa mid diin iyo adduunyo labadaba dhibaysa qofka caqligale ayaa taa garanaya xaaji cabdi xuseen ilahay u naxariisto cabdiwaraabe muxaadaro ayaa axadu shuyuukhi dacwa salafiya uu ka jeediyey masjidka jaamic lkhayr oo la jaar ahaa isna uu fadhiyaa muxaadarada sheekhu wuxuu kaga hadlay madaxda iyo xuquuqdooda iyo shareecada islaamku siday u diiday in mucaarid lagu noqdo laga hor yimaado ama lala dagaalamo ilahay u naxariistay kelmad aada u qiimo badan buu yihi wuxuu yihi warshow ismaan ogeyne salafi baan ahaa bu a bimacana rashow mid salafkii ku dayday baan ahaa ila anuu saasaan aaminsana weligeybe madaxda inaan laga hor iman muslimiinta ah oo aan lala dagaalamin bal eega dadkii la kiciye weliba wadaadda ay kiciyeen ee madaxdoodii ay ku kiciyeen diin iyo adduunye maxay ka faa'iideen reer masar maxay ka faa'iideen oo reer yamaneed maxay ka faa'iideen oo reer suuriya maxay ka faa'iideen oo reer libiya maxay ka faa'iideen oo meelo kale oo badan oo sidaasoo kale ay ka dhacday horaysiyo dambayso maxaa laga faa'iide ibnu taymiya raximahullah kitaabkiisa minhaaj sunna wuxuu ku yidhi taariikhda may soo marin firqo ama koox nin madaxa oo muslima ka hor yimi oo la dagaalamo o yihi xoog baanu meesha kaga tuurayna oo dabeetana wanaag keenay adduunyana may baaqi yeelin dadka adduunyadoodana waa la ysla jiidaa la isla xukumkiisu difaacanayaae diinina ma oogantoo diinina ma istaagto waaba kuwa diin doonayaba maanta kuwa thawraadkooda ma iyagaa diinba doonayaba maxaad umadaaharaadaysaan maxaad madaxdan uga hor imanaysaan maxaad u tuuraysaan waxay ku leeyihiin maceeshadii roodhidii meeda sankori ma jirto roodhi roodhi baa madax loola dagaalamay kuwii diin ula dagaalamaya baa sidaa la yidhi oo nebigu calayhi salaatu wasalaam sida aad arkaysaan uula hadla oo culimadu ay odhan jireen imaamu axmed raximahullah koox yaacaysa markay u yimaadeen ay yidhaahdeen waxaan wax la eegan kara maahae hubka ma qaadana nimankan le qur-aankii ilaahay baa makhluuqa culimadii dhibay imaamu axmed se u dhiban waa la garanaya khulafadii cabaasiyiintu culimada qaarkood jeelkay ku dhinteen imaamkii waxa weeyaan ardaygii shaafici ahaa ee xalqadiisii uga dambeeyeyba abu abu abu yacquub yuusuf albuuti ayna maat maata fi sijin jeelku ku dhintay wakadalika nucaym ibnu xamaad alkhusaaci waxaan lama eegan kara ma dagaalano dhahay ittaqu llaha fi dimaa buuhi imaamu axmed iyadoo waxaasoo dhan loo geystay war ilaahay dhiigga kaga baqa dhiig baa daadanaya marka madaxdii muslimiinta ahayd lagu kace laga hor yimaado adiga arkaya maanta dhiiggu siduu uqulqulayo dhulku wada jabhad buu noqonaya cid cid xukumaysa aanay jirin koox walibana xukunkay doonaysaa walihadaaba nebigu waa amray sidaas markay dhacdo in laga fogaado kooxahaas fain lam yakun lahu imaamu walaa jamaaca qaala factazil tilka alfiraqa kullaha ummaddu markay bilaa madax soo istaagto xisbiyo iyo jabhad ay u qaybsanto jabhadahaasoo dhan adu iskaga fogo buuhi nebigu si ay diintaadu kugu badbaado iyo adduunyadaaduba wadaadada in badanoo ka midi xaqiiqatan shucuubta islaamka way lugooyeen garuuhum wamaa nasaxuuhum way dageeno way lugooyeen umay nasteexayn siday u lugooyeen waxay ku yidhaahdeen idinku shacaba waad wanaagsan tihiine halkay sartu ka quruntay waa ninkan madaxda ah waayo culima maxaanu yeelaa maxaad yeeshaan ku kaca meesha ka tuura waajibkuna muxuu ahaa inay ku yidhaahdaan ayuha shucuub aslixuu anfusakum yuslixu allaahu lakum umaraa'akum dadweynow idinku ishagaajiya markaasuu ilaahay madaxdiin hagaajin doonaa aqiimuu dowlat alislaam fii nufuusikum wa xayaatikum tuqam lakum fii ardikum dowladdii islaamka horta nafihiinna ka dhisa iyo noloshiina noloshiinu ha noqoto nolol islaamkii ku salaysan diinta islaamkuna ay xukunto tuubuu ila allah ilahay u toobad keena oo xaalkiina idinku bedela xaalka madaxdiina su ilaahay u bedelo waayo ilahay muxu uhi in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim alqaacida asharciya ee qur-aankuna uu tilmaamay maxay odhanaysaa dadku sida yihiin bay madaxdooduna noqotaa weligoodba dadku ha cawdaan ilaa iyagu ay hagaagaan madaxdooda hagaagi mayso khudaa ka qaacida qur'aaniya taariikhiya nabawiya ilaahay subxana watacaala muxuu yihi kadalika nuwalii bacda aalimiina bacda bima kaanuu yagsibuun aalim aalim waa madax looga dhigaya caasina caasi baa madax looga dhigaya oo sidaas dadkaan dantooda guud ilaashanahayn madaxaan danta guud u ilaalin baa ilaahay uu ku sallidaya bal iminka bal aduu shacabkeenna u fiirso danta guud dadka badankoodu cadow bay u yihiin ta wada waddada kuwa aynu caayayna ee aynu leenahay dowladdii hoosa waxaan samaysay dowladdii dhexa waxaan samaysay haddaanay naga celcelin lahayn wallahi iska dhaaf meel gaari maree meel ay dad mareen magaaladiina laguma arkay nin waliba waddada barhtankeedu degi lahaa haddana dan guud bay dadii ka hadlayaan adiga arkaya wadooyinka uskuga durduraaya iyo qashinka waxa weyaan lagu soo qubaayo kaanamaa inay dad kale leeyihiin oo qofku dhulkan isagu aanu lahaynba haddana wuxuu doonaya madax u hagaajisa laa ilaa adigu horta aad ay go-aan kaa noqoto inaad dhulkaaga hagaajisato adigu inta adiga kugu beeganna aad ka soo baxdo weligaa aya allaha ku tashanin heli maysid madax kuu hagaajisa waa xikmat llah suura ibn اlqayim raximah اllah min xikmat اllahi an jacala wulaat الnaasi min jinsi acmaalihim ilahay xikmadiisa waxaa ka mida in uu dadka madaxdooda ka dhigo kuwa camalkooda la nooca dadka camalkooda mid la nooca buu ka dhigaa madaxda hadduu camalkooda xumaado madaxdoodana xumaata hadday iyagu danta guud iyo masaalixdooda kharibayaan madax kharibtaa loo dhiiba shacabku xataa hadduu gaalo yahay shacab kaafira laakiin masaalixdiisa iyo danihiisa guud ilaashanaaya ilaahay wuxuu madax uga dhigaa kuwa gaalaa laakiin masaalixdiiyo danaha guud u ilaaliya innagana waad arkaysaa sida xaalkeenu u yahay taasi waa taas waa su-aasha la weydiiy baan hordhac uga dhigaayo mar haddaynu nebi maxamed warkaa ka hayno maxamed ibnu cabdilwahaab iyo maxamed ibnu jaamac toona ka dhegaysan mayno kuna raaci mayno hadduu xaakim muslima la dagaalamo horta qaacidada qaado oo daliil kama dhigan kartid xataa caalim muslima oo sunni ahaa bal xataa saxaabi hadduu sidaa yeelo lagana maqli maayo lagana dhegaysan maayo idaa jaa nahru llahi baطla nahru macqil webigii ilaahay hadduu yimaado webigii macqil shaqayn maayo qowlkii ilaahay mar haddii la ya ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha wa aiicu rasuul wa uli lamri minkum iyo qowlkii nabiga calayhi salaatu wasalaam laa ay laa tuqaatiluuhum xataa taraw kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan qof kale hadalkii la dhegeysan maayo haddaad aragto qof axaadiistii nabiga intuu halkaa iska dhigo kooranaya sheekh hebel baa san yidhi iyo ibnu zubayr baa sameeyey iyo ibnu cabdiwahaab baa sameeyey iyo waxaad ku tidhaahdaa ijcal aqwaala haaulaa fii beyti ummika gurigii hooyadaa gee kuwa hadaladooda axaadiista nebiga raaca maaha hadalkaasi hadal nebigu calayh isalaatu salaam uu yidhi buu la mid yahay markuu arkay saxaabigii xidhnaa dharka aanay shareecadu ogolay nebigu soo kuma odhan a ummuka amaradka bi aadam hooyadaa waxaa ku amar ku fartay ku tihi dharkaasi xidho yacni waa hadal canaan looga jeedo weeye ee cay maaha maxamed bin cabdilwahaab caalim buu ahaa muslima dacwadda u dadaalay tawxiidkana aada u faafiyey ilaahayna ummadda uu ku anfacay kutub qiimo badan oo ilaahay barakeeyeyna uga tegey bashar baanu ahaa yukhti wa yusiib macsuum ma ahayn laakiin dowlad la idhaha dowla cumaaniya oo ula dagaalamay ama khuruuj uu ku sameeyey ma jirin meeshuu isagu joogay dacwadda uu ka wada dowla cumaaniyaba kama telinahay imaaraad kale ayaa ka jiray markii u dambeysay imaaradii maxamed ibnu sacuud ayuu dadkii ay u talinaysay uu ka mid noqday ubaayacu calaa kitaab illah calaa sunati rasuuli illah waxaana imaaraadkaas ahayn kuwa ka madax banaan dowladda adowla acumaaniya laodhan jiray dowla cumaaniya iyadaa markii dambe addowla alislaamiya ee najdi ilaahay subxaana wa tacaala uu ka taagay iyadaa soo soo weerartay dowla cumaaniya iyadoo shirkiga u gargaaraysa wahiyo tunaasiru shirka tuxaaribu tawxiida waahlah iyadoo la dagaalamaysa tawxiidka iyo ahalkiisa wax kaloo dembiya ama khalado ay sameeyeen iyadoo aani jirin oo marna ciidan xagga masar kaga soo saari jirtay ninkii maxamed cali baasha la odhan jiray uu watay uu laayey culimadii islaamka qaarkood imaamkii weynaa la odhan jiray sulaymaan ibnu cabdillaah taysiiru caiz alxamiid kitaabka la idhaa qoray madfac buu afka u saaray madfaca intaad dhabarka u saartaan ku rida xataa xabad yar umuu quurin isagoo ilaahay xusaya ayuu waxa weeyaan saas uu dilay abihi cabdullah ibnu maxamed ayuu u yimi o suu ku ihi bilahja almasriya waana la uxsinuhaa qatalnaa waladak waan inankaagii baanu dilay qaala in lam taqtuluu qatalahu llah haddaad dishay maxaad samaysay bu haddaan adigu dili lahayna ilahay baad dili lahay yani ajashiisi baa dhamaatay wey hore umaad soo dhigin adigu ajashiisa marka calaa kuli xaal arrinka noocaasi hadduu dhacayna daliil maaha xadiista nebiga laga horgeyn karo waaqicana mid dhacay ma aha wallahu aclam sala allah calaa nabiyina maxamed